wacanoo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska washington qodobadaan idinku haya caawa waxaa ka mid ah nin jiniis ah oo gabadha uu guursanayo ugu tala galay inuu telefoonnada gacanta ka bixiyo halkii uu malaha gabbaati iyo yarad reerkooda u geyn lahaa waxaase taasi ka sii daran ninka yidhi ninka inantayda guursanaya xoolo ugama baahnayo waa inuu facebookayga hal milyan oo jeer uu like un saaro iyaba waa yaaba ma dumarkii adduunka qiimahoodu hoosu dhacay mise tiknolojiyadan cusub ayaa wax qarribtay gadaal ayaynu ka ogaane waxa aan ka maqnayn barnaamijkeenna qaybtii heesaha iyo weliba hal abuurka waana waraysigii fanaanada ruun xaddi saban aan ku bilaabee aabba u dhashay dalkaasi yeman ayaa laga soo doonay mid ka mida gabdhaha uu dhalay wiilkii doonayay inuu ninkaasi inantiisa guursado ayuu wadaadkii ku wargeliyey niyow xoola kaama raba eh sow facebookayga ma haysid markaasuu yidhi haa adeer weliba fareendis baynu nahay wuxuu yidhi waa hagaag haddaba facebookayga waa inaad hal milyan oo like haddaba waa like tayra keligta lagu siinayo waa inaad facebookayga hal milyan like garaysaa kadibna inanteeda waad guursanaysaa bal faahfaahinta sheekadaasi waxaa inoo haya xuseen barre aadan oo haatan stuudiyaha ila fadhiya xuseen mahadsanid saara sheekadan waxay ka dhacday sahra magaalada ticis ee dalka yeman waxaa dhacday inuu nin odayah gabadhiisii laga soo doonay ninkan odayga waa nin caana wuxuu caan ku yahay shabakadda layskula xidhiidhay facebooka aad buu u soo galaa marka markii gabadha laga soo doonay baa waxa uu ku xidhay wiilkii dhallinyaradaha ee gabadha ka soo doonay in uu keeno wax in gaadhaysa hal milyan oo like oo sawirka inantiisa la saaro ama sawirka inantiisa wax alla wuxuu soo qoro muddo bilah ayuu qabtay wuxuu yidhi wax walban soo qoro ama comment kastoon bixiyo like soo saar ligana waa taqaanaa saare waa bahalka yare facebooka marka odaygu wuxuu yidhi marka iminka muddo bila ayuu ninkii isha ku hayay hadduu odaygu comment meel ka bixiyo inanku wuxuu ku qasbay inuu like saaro isagoo keliya maaha dhammaan asxaabtiisa iyo inta ugu jirta facebook waa inuu wada wargeliyaa waa inuu wada wargeliyaa oo odayga layga loo saaro ma fahantay laygu marka marka la wada saaro waxaa isla tegaysaa ilaa hal milyan baa la rabaa inay gaadho waa tahay aduu iminka tiro aad u fara badan bay maraysaa buu odaygu yidhi wiilka arrintiisana wuu ka war hayaa bal waxaynu eegi doonaa waxay ku dhammaato sheekadaas muddadii bishii intee harsan
wallahi iminka bishii waxaan u malaynayaa maalmaha kasii harsan waa tahay marka de ninkaa odayga ah ee qaylama u dirtay qowmiyadaha kale ee aan yamaniyiinta ahayn oo mayidhi ila guulo oo dee meesha liketa igaga badiya odayga warkiisa cid walba uu arko wuxuu ku yidhaha walaalo meesha aad likegayga ku aragtid adiguna like saar
inanti raalli ma ka tahay in odayga inanka guursanaya lagu xidha waxaasoo like aad iyo aad bay raalli uga taha sababtoo ah sahray waxaa sheekadan muhiimadda u yeelaya waxay tahay dalka yeman iyo waddamada carabta badankooda waxaa aad dhallinyaradu ay uga cawdaan guurka oo qaali laga dhigo iyo meherka oo qaali laga dhigo inaad ogtahin kala mooyaane dalka yeman marka gabadh la doonayo gabdhaha qaar waxaa laga bixiyaa suuman dahaba ma garat waxaa laga bixiyaa lacago gaadhiya malaayiin marka haddiiba layidhi laagun iken isagu danbuu ku qabaa waaba lala saa'ire markaa dee laygta iyaan loo waayin inanka waa sidaas weeyaan bal xuseenow intaanad arrintaasi ka bixin waxaa kaloo jirta sheeko kale oo aan taasi ka fogeyn oo iyana lagu baahiyey shabakadaha ay bulshadu ku xidhiidho waa qisada ku saabsan ninka jiniiska ah ee gabadhii uu jeclaa u soo iibiyey ku dhowaad boqol telefoon oo nooca casriga ah kadibna guurka ka dalbaday bal hadda ninkaa iyo gabadhaa wixii kala qabsaday haddaad noogu darto sheekadaasi sheekadan waxay ka dhacday saaray dalka shiinaha wiil dhallinyaro ah oo shiina ah ayaa waxa uu soo iibiyey sagaal iyo sagaashan xabadood oo telefoonka nooca loo yaqaano iphone six hadda waa kii maalmaha dhawaa soo baxay maalmaha dhaweyta soo baxay sagaal iyo sagaashan xabuu soo iibiyey mataqaanaa qiimahoodu intuu yahay waa siddeetan kun oo dollar marka midkiiba waxaa loogu dhufanaya ilaa sideed boqol lix boqol oo dollar inta udhexaysa ayay noqonaysaa marka siddeetan kun oo dollar lacag gaaraysa ayuu wuxuu geliyey sagaal iyo sagaashanka iphone waa tahay dabadeeto wuxuu waxaa lagu qiyaasay weliba wargeyska daily telegraph wuxuu sheegay in lacagtaas ay tahay ninkaa mushaharkiisa ilaa laba saddex sano oo uu ururinayay anu waxba lawaaba nin taa jire maya waa lacag uu ururiyey weliba waa mushaharkiisi waa tahay kow dhe marka wuxuu la eegtay munaasabadda maalinta loo yaqaano maalinta dadka doobabka ah waan gartay waa maalinta doobka adduunka maya waa maalinta doobka shiinaha adduunyadu maalinta doobka dabbaaltegta waxay u dabbaaltegaan maalinta jacaylka iyaga waxaa jirta maalin u gaaroo laydhaa maalinta dadka doobka ah ee singalka ah munaasabadii buu la egtay dhammaan asxaabtiisii dadkii u garanayna wuu yeedhay meel fagaaro ah ayuu gabadhii ku casuumay anaa maanta weriga helaysaan buurayna marya haa meel fagaaroo beer ah oo dadku ay ku sheekaystaan buu la tegay gabadhii asxaabtiina way joogeen sagaal iyo sagaashankii xabadood ayuu weliba meel aayar muurigina sida maaragtay loofka wadnaha ayuu intuu u sameeyey ayuu gabadhii soo dhex joojiyey xidhmo ubaxna wuu u dhiibay markaasuu weydiistay ku yidhi walaashay dadka hortoodan kugu weydiisanayay ma isguursanaa laakiin hasada ugu weyn waxay noqotay gabadhii oo inankii diiday saasay u ogta waxay tiri baalaan ma geel baan ka dhigay waan raacaya oo lacagta ii keentay marka weli lama garanayo ma iphonenaday ku diiday ma si kalaa wax u jiraan laakiin gabadhii wiilkii weydiido waxay tiri walaalow igaraa lahow haddaan inuu dumarka wax kaa qaado dhaqaale xumadiisay diiday
waaya laakiin dhallinyaro badan oo comment ka bixisay warkan ayaa qaarkood waxay yidhahdeen niyo mala hadduu samsung siin lahaa oy qaadan lahayd galaxiga hadduu badin lahaa warka horta telefoonadani mar bay wada dhacayaan marba hadday iphone six wada ahaayeen de haddii iphone seven soo baxo iyagana waa laga baxay waxalla wixii uu adduun haystayna telefoonadanu soo geliyey inantiina sagaal iyo sagaashan gacmood mala wada qaadan mayso dib hadday u iibisana lacagtii looga soo saari maayo de markaa inan ninka sidaa u dhaqaalaha xun inantiina iska diida garbaabay ku joog laakiin mid baa jirta saray oo waxaan inankan loo canaanan karin baan kuu sheegaya dalka shiinaha aad baa farsamada teknolojiga dadka waddankaasi ku nool ay u jecel yihiin ilaa heer inaad ogtahay mooyaane dhowr bilood ka hor waxaa dhacday inuu wiil yaroo dhalinyaro ah uu keli iibiyey uu lahaa si uu usoo iibsado ipad baalkan laydhaa iphoneka ka yar weyn marka isagu yarkaasi wuxuu damcay inuu iibsado mana awoodin inuu iibsado ma awoodin maxaa kalidan ku sudayn buu markaasuu yidhi kolle keli waad ka yar maarmaysaay iska soo iibso marka ninkan wuxuu isiri niyo haddayba saas tahay bahalka maabad sagaal iyo sagaashan xabadood ba uga dhig kiish ba uga
weliba sahraa waxaa jirta dalka shiinaha waa gabaabsi telefoonkan iphoneka laydhaa horaa loo dhamaystaa horaa loo dhamaystaa midda kale waxa weeyaan si toosa uma tego inta badan waa lasoo tahriibiyaa waan gartaa hong kong meesha la ydhahdo ee iminka shiinaha ka tirsan oo xarun ganacsiyo weyn ah ayaa laga soo tahriibiyaa oo gudaha dalweynaha shiinaha la keenaa marka bahalkii oo sidaa gabaabsi u ah oo macduuna ayuu sagaal iyo sagaashan xabadood keena marka miyayna ka gardarnayn xuseenow waxa la yaab leh siduu islahaa ha u isticmaasho ma dukaan ba ha ka furato ha macaashtu islahaa oo dib ha usii furato ma wuxuu islahaa sagaal iyo sagaashan kaba meel ha dhigto oo dadka ha daawodsiiso siduu markaa inaan ku talo taladiisu koley waxaa laga yaabaa inuu islahaa qaybna ha sharaxato guriga ku sharaxato qaybna asxaabteeda hadiyad haw siiso halkii gabaatiga laga bixin lahaa haa xabad iphonea la bixinaya anaaba tegi lahaa meelkaas
waka
waa hagaag dhegaystayaal weli halkaasi aad nagala socotaan waa barnaamijkii caweyska washington ee v o a haatanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaha waana qaybtii ugu dambaysay waraysigii fanaanadda caanka ah ruun xaddi saban aan idiinku wareejiyo cabdixakiim maxamuud shirwac oo fanaanadda ruun xaddi kula kulmay magaalada hargeysa waraysiga qaybtanina waxay ku bilaabmaysaa hanaqaadkii fanka ruun xaddi saban
waxaynu gudageli doonaa balyagana sugaantii aadka u qiimaha badnayda hore ee ruun ahaan aad muddada badan qaadaysay intaanan sugaantaasi gelin waxaan rabaa inaan su-aal ku weydiiyo dabcan soo gashay kooxdii horseed baad soo gashay waqti adag baad kala kulanto askarinimiyo marxaladanaad finan baad aragtay haddana sugaantii kamaad hadhinee bahdii fanka muddo waad kusoo jirto ilaa imika adigan haatan qacanta ku haya cid unbaa kole ku gacan qabatay wuxuunbaa ku dhiirigeliyo intaa kusoo waday ruur yaa dhiirigeliyey oo inta badan ay mahad uga haysa ama abaa uga haysa ina fankaasi usoo gacan qabteen dabcan marxalado badan waad soo martay
cabdi aad baad u mahadsan tahay boqolkiiba boqol waa run anigu fankaygaas horseed waa layga soo bedelay waxaa lai soo bedelay jiran daa'uud hargeysa marka anigu muddo ayaa waxaan ahaa majaajilayste sababta oo ah sidan iminka ay u dhib yar tahay in layskaga heesaha loo helhelo dee looma heli kari jirin qof adag oo qof ku tiirsan baa heli jiray ama laxamiista ah ama abwaana ku tiirsan aniga cid iga gacan qabatay haba yaraatee fanka ma jirto laakiin anigu dad badan baan ka gacan qabtay taasina waa nasiib kumana nasiib xumi oo waxa weeyaan aniga heeskii u horreeya ii qarxay wuxuu ahaa dhambaalada waxaan odhan karaa muxuu ahaa inkastoon markaa dee fanaanad isfangaraynaysa aan ahaa cabdalla yuusuf hanuuniye ayaana ka maqnayn in uu gacanqabashadeeda wax ku leeyahay
baladayna heeskaasi soo qaadana dhambaalada oo marka ruun la xasuustaba heesta aadka muhiimka ah inta badan dadka dhigoo kusoo dhacda ama maskaxda kusoo dhacdaa dhaayuhu ma arkaan ku leeyahay qof meel dheer kaa jiro dhambaalada soo diray dhigahownigala soco waa hees aad caan u ah inta badan heestaasi bal ka warayada haddaynu eryadeeda wax kasoo qabanno heeskaa ereyadiisa haddaan wax kasoo qabanno waa hees runtii aad iigu qaaliya oo aad iigu qaaliya heeskaasi ma egsbaayirgaroobo haddii xaflad la iiga yeedho heeskaa markaa layga dalbadeen qaado saddex jeer afar jeer shan jeer baa laigu celiyaa halkaa hees kale ma qaadi kara dee heesahaygu halkaa ku hor joogaa waa hees dadku aad u jecel yihiin sababtoo wuxuu soo baxay xilli la kala dhoofay la kala maqan yahay la iswaayey la kala lumay ayuu soo baxay toddobiyotoddobaadoddobiyosieetankiibu heeskani soo baxay toddobiyosiddeetankii wax yar ka bacdina waa dagaalaa dhacay waa la kala qaxay marka heeskaasi waa hees aad iigu qaaliya meelo badanna aniga iga qusaynayay waaye bal meelahaas waynu ka gudbi laakiin se ereyada yaale oo heeska sameeya ama curiye cabdalla yuusuf hanuuniyaa ereyada iyo laxankaba iskale
Bye. waayahay haddaynu intaasi kaga soo gudubno ruun xadi saban dhambaalada soo diro geesta kale ruun xadi haddaynu eegno markaynu ka nimaadno fankan kuwii horey weliba kuwa casriga ka fanaan ahaan waxaa adi laftarkaaga aad ku caanbaxday in badanna aad ka dhex muuqataa dhinaca qasiidooyinka iyo nebi ammaanka iyo dhinacaasi geestaasi maxaa kugu dhiirigeliya ama kugu dhaliyay inaad iyagana qayb ka qaadato waxa igu dhiirigeliyey waxaan ahay qaadiriyo qaadiriyaan ahay qaadiriyadaan jecelahay ehel sunna waljamiica waan jecelahay muxuu ahaa waxaa igu dhiirigeliyey markaa nebiga oon jecelahay ilaahay baan jecelahay waxaan jecelahay markaa ammaanina waxay u sugnaatay ilaahay iyo nebigiisa oo isagu ammaanay ilaahay baa ammaanay marka waxaa jira qasiida aan leehay ammaanta ka weynidaa ammaan biliaadande ka weynidaa islaamka ku weynidaa agtayda ku weynidaa laba qasiidoo caynkaasana muxuu ahaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaan jecelahay inaan idinku wareejiyo
waa hagaag waa mid ka mida qasiidooyinka aad qaado waa hagaag ruun aad baan kugu mahadnaqaynaa gebagabada iyaad salaamaysaa baahdiide dabcan sugaan yahanadii hore fankaad ku wada jeerteen asxaabtaadan dambe imaka gebagabada maxaad kaga tegaysaa dadweynaas iyaad salaamaysa waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimka ah waxaan salaamayaa inta afkayga taqaana dhammaantood waxaan salaamayaa caruurtayda oo yurub joogta waxaan salaamayaa bahda saxaafadda oo aad ka tirsan tahay macal adiga v i o daan salaamayaa waxaan salaamayaa bahda saxaafadda laysu keen yidhahdaa dhammaantood hadduu fanaan yahay hadduu wariye yahay hadduu journalista yahay intaba iyaan salaamayaa adigan weliba si weyn kuu salaamayaa cabdixakiin waxaan ummadda kaga tegayaa dhaqanku waa qaali dadku dhaqankooda ayay aad u qiimeeyaanay u weynayaan laakiin soomaalidu nin walba meeshuu joogo ayuu dhaqankeeda la qabsadaa uu ku qabsadaa waxa weeyaan fanka iyo suugaanta iyo dhaqankeenna dadkaygow hala ogaado aad baad umahadsantay dhegaystayaal aad baan ugu mahad celinaynaa fanaanada caanka ah ee ruun xadi saban oo barnaamijkeena caweyska washington martii inoogu ahayd dabcan intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doono sidaa iyo nabadgelyo
شرف وعن لهاي ما وفي إذا بطني